saakii mar meesha shub ayaa laga bilaabay shaqaale aad u fara badan ayaa la geliyey magaras haye kadib maxaa dhacay waxaa dhacay kadibna maaragta meeshii in ay maaragta soo dento oo maaragta iyadoo dadkii ay saaran yihiin dadna ay hoos uga jiraan dadna ay kor ka saaran yihiin meeshii shubka uu kusoo dego haye maxaa khasaaraha oo ka dhashay dhimasho iyo dhaawac saaruhu waxa waaye wuxuu leeyahay hadda waa soddon qof ayaa ku- aan ka qaadnay dhaawaca meesha magarasa qaarna halis ay yihiin oo isbitaallada aan geynay haye wax dhimashaa
dhimasho dhimashada wax soo saari kara male dad baa ka dhex meesha shahaadanaya gudaheeda oo qaylinaya oo shubki uu ku jiro de awoodaan ku bixinana waa lacnaa magaras waa garta marka dadka ay waxyeeladaas soo gaartay oo dhimashada dhaawaca isugu jira ma dadka masaajidka ku sugnaaba mase waa dadkii eh, dayactiraya masaajidka oo hawsha ka wada waa dadkii hawsha ka wada masaajidka masaajidka ayaantaanba laguma tukan laguma tukanaynin dhismaha ka socday waa dadkii masaajidka hawsha ka waday ee shaqada maaragta ka hayay magarasi magaca masaajidka iyo meesha uu ku yaalo maynoo sheegi kartaa masaajidku wuxuu ku yaalaa xaafadda roobda ay magarasa ee garas baa ley haye magaciis
masaajidku waxaa la yidhaha masjiduraxma masjiduraxma magarasa haye
marka xaafadda uu ku yaalana waa xaafadda waxaa la yidhaha roobdaay roobdaay waa garta ilaa iyo hadda wax gurmad ah oo aad hesheen ma jirtaa ma jirto walaal waxna had deertan ayaa maaragtay ciidamada soo gaaray meesha laakiin weli wax ilaa hadda gurmud aan helna ma jiraan ma garat ciidamada idin soo gaaray maxay yihiin ciidamo dhar boolis oo wato waayo dhar boolis oo wato ayaa meesha hadda yimid laakiin weli waxba maysan ayagana kule waa nagoodan waxba meesha qaba ma garat